ujeeddo xukun maxkamadeed maanta ay taariikhdu tahay bishii lixaad waxay maxkamadda ciidamada qalabka sidee jubbaland u fadhiisatay kiis dil ah wuxuu xilaalyaha ku soo eedeeyey eedaysane cabdulaahi asad ismaaciil jir ina xaliimo maxamed yuusuf ku dhashay afmadow ka tirsanaa taliska ciidamada jubbaland inuu dil bareer ah u geystay xaaskiisii marxuumad muxubo maxamed guure taariikhdu markay ahayd xaafadda calanley gurigii ay ka deganaayeen saacaddana ay ahayd laba saac iyo rug habeennimo maxkamaddu markay dhegaysatay eedda xelaalyaha markay aragtay marag muujinta oo ah sida uu u dhacay dilka iyo risaasta oo ahayd laba xabadood oo ku dhacday marxuumadda oo la caddeeyey in ay jiiftay markay dhegaysatay markhaatiga goobjoogga ahaa waxaa maxkamadda u caddaatay inuu eedaysanaha galay dembiga lagu soo eedeeyey una gafay qodobka iyo aayadda afartan iyo shanaad suuratulmaa'idda iyo aayadda qsuratulbaqara